والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا kale fadaaishii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo shamaa-ishiisii ayaa inoo socotay ama aan ku dhex jirno dee inoo socon doonta haddii aan la yidhaaho muddo bal markaa wuxuu baabkani cunwaankiisu yahay waa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagaa dad oo dhanba ugu fiicnaa xagga khuluqa dabiicada weeye oo isagaa ugu dabiico fiicnaa dee kolleyna dabiicadiisii wanaagsanayd ilaahay baaba yidhi wainaka la calىa khuluqin cadiim waxaad ku sugan tahay khuluq weyn korkii waana taa laynoo soo naqliyay adabani rabbi fa axsana taadiibi ama waxaa loola soo dirayba makaarim alakhlaaq inuu buuxiyo tam yeelo bal haddaba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isaga dad oo dhan ba xagga khuluqa ugu fiicnaa axaadiisna kole way noo socon waxyaalo kala duwanoo rasuulka ilaahay khuluqiisi aan oon arki doonaa biidn اllahi tacaala xadaثna saciid bnu mansuuri wa aburabiici qaala xadaثna xamaad bnu zaydi can haabitin اlbunaniyi can anas bni maliki qaala anahu qaal khadamtu waan u adeegoon u shaqeeyey rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay cashara siniina toban sannadood wallaahi baan ku dhaartay oo toban sannadoodoo waa intii uu madiine rasuulka ilaahay joogay ayuu yihi khaadimkiisaan ahaa wallaahi baan ku dhaartay maa qaala lii ima odhan uffan qad na waa kelimo lala yimaado marka shay ama la qoonsado la karhayo la xaqirayo la yaraysan iyo ama la cuslaysanayo intaba loolaba yimaado luqaad badan bay leedahay kale xataa halkan bukhaari ma qaala lii uffin baa kuba sugnayd iyadoo ay kasrisan tahay culimadna luqaad badan ay kelimadu leedahay soo naqliyeen oo dee barhkood ay afartan gaadhsiiyeen ibnu cadiy oo kale sagaal iyo soddon buu gaadhsiiyaa tafsiirkiisa hal afartanaadna waa lagu siyaadiyaa kolay qolooyin kale oo ka hadla way jiraan xaafid ibnu xajarna xadiidkan markuu qabanayo ama sharxayo luqaadkaa guud ahaan waa soo talkhiisiya waa soo wada naqliyaa kolley mujaladka tobnaad haddaba rasuulkii ilaahay ima odhan dee markaa waxay soo naqliyaan dee ufan iyo ufin iyo ufun iyadoo la tanwiiniyo kolleyna markaa waa ismu ficil macnihiisnan markaa nakiru noqon iyadoo tanwiintun la daayo saddexa xaalaba waa luqa iyaduna luqa saddex luqoo kale oo ufa iyo ufi iyo ufu bal markaa luqaadkaa kaley gaadhsiiyeen afartankana waabay leedahay oo imika iyadoo hamsadu ay damisan tahay ayaa dee fa'duna ay shadan tahay baa xarakaadka saddexdii iyadooy tanwiin leedahay iyadoonay tanwiin lahayn ay kuba yimaadaan walaa taqul lahuma uffin qur'aanka waata inooguba sugan laa qira'a shaada-na halkaasaa ufan laba aqriyaya laakiin waa qira'a shaada-a weeyo xadiiskuna markaa taa waa waafaqsan yahay macnuhu adigu bal mid keliya weeye oo waxay leeyihinna asalka hore alufu iyo atafu oo kale wasaktan cidiyaa hoostooda gasho taas baa asalkooda hore luqada uu yahay ee wax kastoo la dhibsanayo kulu maa yustaqdar ama la yaraysanayo la xaqirayo kale ama ruuxu dee karhaya uu cuslaysanayo oo wax loo wada isticmaalo tan oo waa loo isticmaalo macnahaase haddaba waa ujeeddadu rasuulka ilaahay isagoo qoonsaday ficil uu leeyahay oo ay ahayd inaanu samayn kelimadaa iska daa wax ka weyniyo canaan kale kaba weyniyo inuu wax kale uu bal maalan si kaleba uu had kulaba hadee kelimadaasna ima odhan buu leeyahay oo kolley harawina bal qolooyinkiina sharaxaysa wuxuu kaba soo naqlinaya eegta waxaana jirta harawi had iyo goor uu soo noqnoqdaa meelahan markay luqa noqoto ama lafdi qariiba ay noqoto sharaxa uu kusoo noqnoqdaa ama qaadiciyaad waa sidii ka soo noqleen ama dee isaguba kolley kitaabkiisa dee waaba ilaa imaka in la madbaceeyo warmahayo laakiin makhduud ahaan waa soo gaadhay waqtigeennan e ee waa imaam isaguna aimada kutubtan gariibka leh ee laakiin weliba isagu gariibka qur'aanka iyo gariibka xadiidka ayuu iskuba daro saaxib algariibeyn bay kaba cabiraan labadii qariibkii lahaa waa kitaab keliya kole nin kaloo ka dambeeya abulmusa almadini la idhaahdo taas weeye magaciise axmed ibnu moxamed baa la yidhaha abu cubayd alharawi maha abu cubaydkii alqasim ibnu salaamayn hore usoo aragnay waa abu cubayd alharawi oo afar boqol iyo kowdii hijirada ayay dhimashadiisu ahayd khaaabiya unbuu in yar waxoogaa ka geeri dambeeyey isla waqtiyahan isla khadaabina dee kutubta waa raggii adugu bal musanifiintii marka la eego gariibka isagoo gariibka qur'aanka iyo ka xadiidkaba iskuba daray haddaba isaga ayuu leeyahay waxa ay tahay likuli maa yudjaru minhu wayustadkal wax kastoo la cuslaysanayo ama la qoonsaday oo kan waaba loo isticmaalaa cibaarada macnihiisna waa alاxtiqaar maahudu min alafa fahuwa اqaliil bal hadda wuxu uhi walaa qaala lii shayin walaa qaala lii imuu odhan lishayin shay liajligii macnaa waa sanactu waan sameeyey markaa lima facalta kada waa waxa dee ay habboonayd inaan la samayn oon sameeyey maxaad waxaan u samaysay imuu odhan wahallaa facalta walaa lishayin lam afcalhu weeye shay aanan samayn oo dee ay ahayd in la sameeyana imu odhan hallaa facalta kada oo dee inuu markan dambe wixii sameeyo waxaa ku dhaqaaq yidhaah mooye wixii hore waa tegeen wuxuuna waxyaalo xuduudii nafsiga iyo dee shaqadiisii ku tacalluqsan ee wax umuuro sharciya oo laga tegayo amar bimacruuf iyo nahyi munkar uu soo galo ku tacalluqsan may ahayne wax adigu aan sameeyeyna oo ay ahayd inaan la samayna maxaad u samaysay imuu odhan waxa dee bal masalan aanan samayn oo dee ay ahayd in la sameeyana maxaad u samayn weyday ima odhan zaada aburabiic wuxuu siyaadiyey isagu riwaayadiisa lakiin saciid ibnu mansuur iyo aburabiic baa muslim ka wada wariyey sheekh keliyana way wada leeyihin marka aburabiic baa la dheer saciid ibnu mansuur laysa mima yasnacuhu اlkhaadimu oo maxay ah halkan walaa qaala lii imuu odhan lishayin shay shaygaasoo laysa aan ahaanin mimaa yasmacuhu yasnacuhu اlkhaadimu khaadimku waxyaalaha uu sameeyo waxaan ahayn oo dee aan sameeyin waxa weeyaan sameeyey markaa lima facalta kada intaas baa isaga ziyaadadaasi ahayd kole xaafid ibnu xajar xadiidka markuu soo naqlinaya lafdigan muslim dee halkan laysa bedelkeeda lishayin buu soo naqliyay lishayin mima yasnacuhu اlkhaadimu oo shay dee waxyaalaha khaadim sameeyo laga yaabaa in laga roon yahayba maxaad u samaysay waxaan ima odhan jirin bal waa cibaarada halkan laysa bedelkeeda lishayin buu soo naqliyey isagoo dee riwaayadan ishaaraya oo tilmaamaya qolooyinkii muslim sharxayna barhkood waxaabay dee waaba nooca iyo raajax yeelaane lakiin macnuhu waa inoo cadyihun waa macno daahira walam yadkur qowlahu wallahi oo halkaa wallahi muu odhan eh ma qaala lii ufanqad walaa qaala lii lishayin laysa mima yasnacuhu اlkhaadimu lima facalta kada وxadثna شhaybاn بن فروq qال xadثna سلم بن مسkيn qال xadثna haaبت الbunaniي عan أنس بmثله waa kii hore mid laba mida وxadثna أحمد بن حنبل وزهyر بن حرب جamيعا عن iسmاعيiل ولفظ لأحمد lfdigan imaaم أحمed bale o qaaل waxay yidhaheen labadaa sheekh xadثna iسmاعيiل بن إبراhيma waa imaamkii ina culaya qال xadaثna cabdالcaزيiز can aنaسi cabdالcaزيiز waa ina shayبki aynu marar kala duwan soo aragnay isagoo anas wax ka warinaya can anasi qaala anahu qaala lama qadima markuu yimi rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam almadinaةa madiina markuu yimi ayaa akhada abu طalxata abu طalxa wuxuu qabtay biyadii gacantaydoo gacantuu iqabtay wuu kaxeeye wey faاndalaqa bi waa ila tegay ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيyه wasalam rasuulka ilaahay xaggii ayuu iila kacay faqaala wuxuu uhi yaa rasuul اllahi rasuulki ilaahayow ina anasan anas gulaamun inan weeye kayasun caaqil ah falyakhdumka ha kuu shaqeeyo qaala anas baa wuxuu yidhi fakhadamtuhu rasuulka ilaahay baan u shaqeeyey fi الsafari wاlxadari safar iyo xadarba rasuulki ilaahay waan ugu shaqeeye oo ujeeddadu isagoo negi oo dee madiine la joogo iyo isagoo safru safar u raacayba wallaahi baan ku dhaartee maa qaala lii lishayin liajli shayin sanactuhu aan sameeyey lima sanacta haada maxaad waxaan u samaysay haakadaa sian aada ugu samaysay lima sanacta maxaad u samaysay haadaakan haakadaa sian aada ugu samaysay waana shay dee ay ahayd inaan la samayn ama ay fiicnayd wala lishayin shay lam asnachu waxay habboonayd in la sameeyo oo laakiin aanan samayna imu odhan waa xusnu khuluqihi salى اllahu عalayhi wasalam lima lam tasnac haada waxaan maxaad u samayn weyday haakadaa sian aada ugu samayn weyday taasna ima odhan xadiidka duruqdiisu waa inoo socotaa bal dee waa koley laba xadiid oo anas baa isku soo yar noqnoqonaya xadaثna abubakr bn abi shaybata wbnu numayri qaala xadaثna mxamed ibn bishri qaala xadaثna zakariyaa-u qaala xadaثanii saciidu wahuwa bn abi burdata waa abi burdata ibn abi muusa alashcari weeye waana nin sigaara taabiciin ka mido waa kan anas wix inooga warinayo waa nin hiqaa dee halkan un kitaabka kama sugnay meelo kalena waa kaga sugan yahay kitaabkee qaala wuxuu yihi anas can anasin qaala khadamtu rasuul اllahi salى اllahu عalayه wasalama tisca siniina rasuulka ilaahay waxaan u shaqeeyey sagaal sannadood fama aclamhu ma ogi qaala lii inuu igu yidhi qad waxa weeyaan waa darfi ee waxay tahay un litawkiidi nafyi lmaadi wey waxaa tegey marka la anfeeye adkeyntiisa la adkeeyo ama taasun baa loola yimaadaa kolley luqaad dhowrana iyadana way leedahay oo halkan sharaxa dhowr luquu soo naqlinaya inqadun iyo qudun maalan oo iyo bal maalan oo labadaba dee da-du ay shadan tahay iyo qadi oo iyadana da-da la kasriyo qaafkuna fadxisan yahay iyo qad oo da-du ay sukuunsan tahay iyo qadi oo iyaduna td da-du aan la shadinun waa luqaad kelimadu ay leedahay macnuhu waa litawkiidi nafyi lmaadi ama taasun baa adigu loola yimaadaaye asal ahaanba weeye iyo weligiiba ima odhan waxa weeyaana ma ogi inuu igu yidhi lima facalta kada wa kada waa wuxuu sameeyey oo habboonayd inaan la samayn maxaad waxaa iyo waxaa aad u samaysay walaa caaba ay walaa aclamuhu ma ogi caaba isagoo ceebeeye calaya korkayga shay-an qad asal ahaan waa rasuulka ilaahay khuluqiisii fiicnaa markaas dee wax ay habboonayd inaan la samayn oo uu sameeyeyna muu odhan jirin maxaad waxaan u samaysay dee ay habboonayd in la sameeyo oon u samayna maxaad u samayn weyda midna ma odhan xadaanii abu macnin raqaashiyo kolley meel baa ii yar taalaan dee waxa weeyaan maan dhaafin ee waayo weli axaadiista ama xadiidka inoo yar socda oo halkaa uu yihi tisca siniina markii horena aan soo aragnay cashara siniina waa intan maan iloobina waa xadiidka aynoo socdeen xadaثnي abu mcnin الرqاaشhiyu زayd بن يزيد qال أخbarana cmر بن yuنuسa qال xadaثna عكrimaة wahو بن camaari qal qala isxaaq kolley dadkani waa dad kitaabka aynu meelo kale oo kala duwan ku aragnay khaasatan cikrimat bnu camaar iyo cmar ibn yunus abu mcnin الرaqاaشhi زayd بn يزيدna isna meelo waa ku sugan yahay wuxuu yihi haddaba cikrimat bnu camaar qaala wuxuu yihi qaala isxaaqu isxaaq baa yihi isxaaqna waa isxaaq bn cabdillaahi bn abi dalxata ee anas adeerka u ahaa weeye ee dee caalimka ahaa ee aynu soo aragnay isagiiyo walaalihiiba qaala anasun anas baa yihi kaana rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam min axsan الnaasi khuluqan macnaa koleysaan lafdiga hore ku saaray wa axsan الnaasi khuluqan buu ahaayo mintu tabciid maha waa dad oo dhankii isagu ugu dabeeco fiicnaa buu ahaa faarsalanii yowman waa tad xusnu khuluqiiba wax kaba midoo waa i diray maalin lixaajatin xaaju ii diray oo arrin buu yihi bal waxaa soo qabo xaajo uu lahaa dee guditaankeed buu u diray faqultu waxaan ihi waa markii uu diray intaan u teginba wallaahi laa adhabu waa dhaaranayaaba anas waa inan yar markaa rasuulka ilaahi usan ku leeyay wallaahi laa adhabu ma tegayo wa fii nafsi sa afka ha kaba idhaahe naftaydana waxaa ku sugan an adhaba inaan tago limaa amaranii bihi nabiy llaahi salى اllahu alayه wasalam oo arrintan rasuulka ilaahay amrayo waxaan ii amrayo inaan tagaa waan doonaya ama dee waan taas u qastaybo ama taa waay naftayday kuma sugan tahay laakiin haddana hadalkan baan idhi kale culimadu sa yidhaahaan de anas hadalkani wuxuu uga soo fuloon fii xaali sgari wacadami kamaali tamyiis waa ka toban jir buu ahaa markii hore loo keenay barhkoodna da-diisa waaba kaba yareeyaan intaas markaa waa isagoo yaroo dee tamyiiskiisii waa jiray oo waa kaa u shaqaynaya kayiskaa caaqalkee laakiin haddana waa ilmo yar oo weli aan tamyiiskiisaasi aan aada iyo aad taab noqono ee ruux bal maalan tamyiiskiisu aada u kaamil noqday in arrinkaasi oo ah inuu dhaarto ilaahay kuba dhaarto wuxuu haddana doonayo kamay soo fudheen weeye oo arrinkaasi kama soo fudheen ee waxa ay tahay waa yaridiisii uno halkan wuxuu isagoo shaygii doonaya inuu sameeyo ayaa haddana waa kan san kuba dhaarto oo waxa meeshii ku kulmay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh mukhaalafadiisii uu khilaafayba dee xaggii tegidayo isagoo ku warramay oo kuba dhaartay inaanu tegahayn iyo haddana isagoo doonaya inuu sameeyo waxyaalo oo bal maalan dee waa umuuro yari uun ay kuba xambaartay taas laakiin rasuulka ilaahay muxuu yeelay waa xaggaasaha qaradkeenu yahay khuluqiisii fiicnaa buu yahay marka caynkaasuu dhaaranayuusan lahaa miyuu canaantay miyuu la diriiray waxba taas ma hadal xun buu ku yidhi ma odhan weeye markii dambena dee bal si ula tacaamulay waan arki doonaa waaba kanoo wuxuu yidhi anas فqلت واللaه لا أdهب في نفسي أن أdهب لma أmrnي bه نبي اللhi صلى الله عليه وسلم فkخرجت waan baxay waan baxay حatىa أmura مaعنaه حatىa marartu weeyaan ilaa aan ka marayo xaaladii horeba mala استحضاarkeed iyo xikaayadeed weeye waa ilaa aan ka maray calىa صبyاaن caruur والxاal هم يلcaبuna في السوq maعنaa markii u baxo mala xaajadiiba u baxay ayuu haddana la kulmay un ciyaal yaryar oo dee da'diisii oo ku ciyaaraya suuqii kuba ciyaaraya waa la joogsaday adigu ama hala ciyaara ama ha daawanayo ciyaartoodii faidaa rasuul الlahi salى اllahu alay slam isagoo halkii joogo weli xaajadii aan qaban ayuun baaba waxaa igu soo kadiyey rasuulki ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo qad qabada qabtay biqafaaya qadaadkayga min waraay isagoo xagga dambeytu igaga yimi halkaa qadaadka saa ii qabtay ayuun baaban arko igu soo kadisay qaala wuxu bal markaa rasuulka ilahi miyuu cadhaysaya ma cadhaysna hadal xunkumuu odhan markii horena fanadartu ilayhi rasuulka ilahi baan xaggii sii daayay walxaal huwa yadxaku isagoo qoslaya haddana rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh faqaala wuxu uhi ya unaysu unaysow adahabta ma tagtay xaysu meeloo amartuka miyaa tagtay halkii aan ku amray meeshii aan ku idhi qabo iyo taas miyaa tagtay qaala wuxuu idhi asqultu waxaan nacam waa iska ballanqaaduun tani haya ana adhab imikaan tegaya waan tegayaa buu ihi yaa rasuul allahi dee uu tegay markii bal dariiqana xadiidka inooguma dambeeyo walow xadiid kaleo anasna bal mahalan oo cibaaradii matniga uu inoo soo dhigtay tarjamada uu dhigtay ee kuba sugantayna uu inoo soo socdo kolley waa xadiidkanun isna labada xadiisu isku soo yar celceliyo duruqdood qaala anasun anas baa wuxuu ihi wallahi laqad khadamtuhu tisca siniina sagaal sanadood baan u shaqaynaya bal adigu horta toban sanadood iyo sagaal labadaba waa kuwan inoo yimi wax mukhaalafo oo labada riwaayo ka dhexeeya ma jirto rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh madiine toban sanadood buu deganaa oo bal imaka halkan waxaa igu sugan oo tobankaa sanadood laa taziidu walaa tanqus macnaa maalin ma dheerayn maalinna kama dhinayn waa toban sanadood oo buuxo ujeedadu waxaa weeye rasuulka ilaahay hadduu soo galayba bal markan eegno dee say in badanoo culimada ka mid yidhaahaan reebcilaawa labiyo tobankeedii uu madiine soo galay wafaadkiisna dee san mashhuurka ah labiyo tobankii rabiicul awal uu ahaa markaa waa toban sanadoodoo buuxa weeye oo bal dee waktigan uu wafaado barqo kulul ahayd iyo waqtiyadii uu soo galay saacado yarun baaba udhaxaynaya ama wax yarun baa udhaxaynaya waqti dahiir uu soo galay rasuulka ilahi inuu quba soo gaadhay haddaba waa toban sanadoodoo buuxan anasna dee lama bilaabin maalintii koobaad ee rasuulka ilaahay yimi lamama bilaabin xadiidka waxaa inooguba sugan abudalxa inuu u keenay kolley markaa waxay noqon kartaa bila dabadood laakiin sanadii koobaaduuna say bila dabadood u noqonaysaa waxa weeye anas dee aabihii malik islaamnimadka waa soo gaadhay umuslaymna way islaamtay oo iyadu horay u islaamtay waaa malik ibnu anasna waa ama malik ibnu nadri baan ujeedaana islaamkeeda waa ka war helay laakiin ma islaamin kollayna hijiradii horteed baa ay dhacday inuu baxay oo adigu xaaje uu lahaa ayuu ka baxay madiine ugaba baxay waa hijrada hor intaan rasuulka ilaahay soo gaadhin laakiin umuslaym markaa waabay islaamtay adigu cadow uu lahaa baa la kulmo waa la dilay oo isagu markaas dib uguma soo noqon madiino adigu de waxaa la kulmay un ama aysilenin cadowgiisii ahaayo markaa waa la dilay dabadeed buu abudalxana dadkii markii ugu horreysay islaamay ama markii hore baycooyinku dhacayeen dadkii islaamay mu ahayn waa ka dambeeyey islaamkiisu isagana waktigaas bal waxaa la yidhaahaaba waa haweeneyda umuslaym ugu isla marka la eego meher ruux la siiyey tii ugu meher qaalisanayd bay ahaydba oo markii abudalxa uu iyadii dee uu bal maalan la hadlay ee zawaaj ahaan uu laba hadlay sia ibnu sacdi ay warinayaanba kolley markaa waa bila dabadeed bay noqonaysaana waktiyadaas waxay ku tihi adoo kale lamaga celiyo laakiin de anigu muslim baanay adaguna waxa weeyaan muslim maba tiide haddaad islaamto wax kaloon ka hadda la beyaa maba jirto dee islaamkiisi uu islaamay baa meherkeedii noqday islaamkii uu islaamo taas waa loo leeyahay waa haweeneydii ugu meher qaalisanayd sababta islaamka ninkeeda ayaaba dee meherkii ahaaba marka de waxa weya wakti dabadeed bay ahaydna taasi haddaba markaa markaan eegno waktigii waa sagaal sanadood iyo bilay noqonaysa intii uu rasuulka ilaahay uga shaqeeyey ee maxaa jirta uun markan uu toban sanadood yidhina waa jabral kasri waxay yidhaahaan macnaha dee sanadii wuxuu soo qaaday un intiibuu buuxiyey oo wuxuu ka soo qaaday toban dhan oo de waa iyadoo tiradii dhinayd uu buuxiyey markan uu sagaal leeyahayna waa ilqaaul kasri bilihii ziyaadada ahaa ayuu meesha ka saaro sanadihii isku dhammaa ayuu soo qaaday uun kolle markaa waa ilqaaul kasri kolle waa jabrul kasri un markaa waxa dee mukhaalifihi maba jirto arinku kaa weeye markaa saas wey laqad khadamtu tisca siniina maa calimtu ma ogi qaala lii shayin shay inuu yihi sanactu aan sameeyey lima facalta kada wakada aw lishayin taragtuhu hallaa facalta kada wakada saa iyo sidaas maxaad u samayn weyday ama maad saa iyo sidaa samaysid muu odhan weyey bal xadiidka ta inoogu suganun waaye bayaanu kamaali khuluqihi salى اllahu alayhi wasalam oo de axsana الnaasi khuluqa bu-a iyo cishradiisii fiicnayd dulqaadkiisii isagoo le ma tegayo wallaahi ma tegayo waa kaa xataa wejigii uma ururin waa kan isagoo qoslayana ku yidhi halkii aan ku amray ma tagtay oo waa xilmigiisii safxigiisii cishradiisii fiicnayd iyo taas oo kale dee kolleyna shamaaishiisii baan kuma jirnaa waxadaثna shayban ibnu farukho aburabiici qaala xadaثna cabdulwarisi can abi tayax zayin yaziid ibn xumayd can anas ibni maliki qaala kana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam axsana الnaasi khuluqa dad oo dhan ba ji ugu dabeeco fiicnaabu hadee kolleyna waa shamaaishiisi khuluqiisi waata inoo socon doonta weeye أخلاي انشد الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت مناسله وفتاكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم بالسمع هذه شمائله بل ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا يا كثرة عطائه حبا بيسيهي باب bayaan anahu maa su-ila inaan laba weydiisan rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam shay-an shay qad waa dee taa aan lahayn waa litawkiidi nafyi maadi asal ahaanba weligiiba aan laga weydiisan oo faqaala uli la macnaa haddii wax la weydiisto rasuulkii ilaahay waa wixii dee ruuxii hadduu hayu markaa dee wax u dhow ama uu hayo ay tahay uu siin jiray asal ahaanba dee waa taa aynu soo marayno ajwada naas ba ahaa haddii markaa aanu hayna dee laa oo radin ah ma odhan jirine ama wacdi uu wixii uguba ballan qaado iyo sida laftii mursala kuba yimi aamusuugtaa kaba aamusa iyo umuurahaasay ahaydee laa mancin ah kuma dhawaaqi jirin weeye dee qaaliban wa kahrati cadaa'ihi waa cadiyadiisii badnayd taas buu baabkeeda yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata cmr inaqidu qaala xadaثna sufyaan ibn cuyeynata can ibn اmunkadiri anahu samica jaabir bn cabdillaahi qaala maa su'ila rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama shay-an rasuulkii ilaahay lama weydiisan shay addu oo faqaala uu yihi laa mayh haddii aanu hayno dee waa raddi jamiila ayuunbuu ruuxii radin jiray ama waaba aamusi jiray markaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عaleyh ilaa mancin ah gaaliba dee naadir ahaan hadday waxu dhacday sida ti aynu soo marnay wallahi laa axmilukum walow markii dambena qoladii ashcariyiinta uu siiyey wixii ay doonayeen bal maalan markii ay wax yimaadeen de waa kaa yidhiba wama cindii ma axmilukum taas caleyh yihi ma odhan jirin de la waxadaثna abubakr abu quraybin qaale xadaثana alashtaciyu xa waxadaثanii moxamed ibn muhana qaale xadaثana cabdالraحman yعni بn mahdiyi kilaahuma can sufyaan waashjaci cubaydالlahi iyo cabdالرaحmaan ibnu mahdi labaduba sufyaan thawr bay xadiidka ka wariyeen can mxamed ibn اmunkadiri qaala wuxuu yihi mxamed ibn اmunkadir samictu jaabira bna cabdالlaahi yaquulu milahu waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay markii hore سufyaan iبnu cuyeyna ina munkadir ka wariyey imaamkan mxamed iبnu munkadir adoonkaa saalixa ahaa imikana waxaa ka warinaya sufyaankii kale sufyaan الthawri labadii sufyaan baaba xadiidka riwaayadiisa can muxamedin kuba kulmay milahu sawaan iyagoo aan xarafna isdheerayn isku mida wey oo bal maala dee taasoo laa ma oran jirin weye ma qaala laa qadu ila fi tashahudih وxdثnا cاaصم بن نضر التyمي qال xdثnا khالد يعن بن الحاrث qال xdثnا حmayd عن mوسى بن أنس وموسى بن أنس بن mالك weye عن أبيه أبيه أنس qاaل mا سئل رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم عlى الإسلام waa iسلاamnimo korkeedo bnaa ruux u yimi oo iسلاamnimo wax kaga doonaya may dhicin inuu wax weydiiso شhayئa ilaa cdاh wixii waa siin jiray qaala anas baa wuxuu yihi fajaءahu waxa u yimi rajulu nin kolley mu'alafadii buu kaba mid ahaa waa suurtagal xunayn iyo waqtiyadeedii inay ahayd markaa dee xoolaa badanna rasuulka ilah agtiisa ay kuba sugnaayeen u dadkaa mu'alafadaa uu kuba faraqay faacdaahu wuxuu siiyey khanaman ari beyna jabalayni laba buurood dhexdood ku sugnaa macnaa ari badan ood moodeysay laba buurood dhexdood inuu buuxiyey oo mala buuro meeshaa kuba sugnaa ayuu ninkii siiyey farajaca ninkii waa laabmay ilaa qowmihi tolkii buu dib ugu laabmo faqaala wuxu uhi yaa qowmi tolkayo asrimu waa mu'alafadii buu markaa kaba mid ah waan islaama faina muxameda muxamed yucdii waa bixinayaa cadaan waa cadaan kasiira weeye cadiyo aad iyo aad u badan oo laa yaksha alfaaqata oo de waxa weeyaan laa yakshaa kama cabsanayo alfaaqata caynimaba waa kaa wixii u hayeeba ama wixii waa bixinaya inaa wax faqriga uu kaba baqanayo o markaa taasi ku keenta intuu yidhah bal waxaan la hadh ooba intaasood caydhowdo oo halkaa bukli ay taasi kuma xambaartaa taasi ma jirine waxa weeyaan cadaa man laa yaksha alfaaqa ayuu bixinayaaye islaama xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna yaziid bnu haaruna can xamaad bni salamata can haabiti can anasi ana rajula nin baa sa'ala weydiistay annabiya salى اllahu calayh wasalam hanaman ari beyna jabalayni laba buurood dhexdood kuba sugnaa faacdahu yaho neefna kalama hadhino wixii oo dhan buu wada siiyey faataa qowmahu ninkii qowmkiisii buu u yimo faqaala wuxuu uhi ay qowmi asrimuu islaama fawallaahi baan ku dhaartay ina muxameda layucdii cadaa'an maa yakhaafu lfaqra oo layucdii wuxuu bixinayaa cadaa'ana waa cadiyo badan oo maa yakhaafu isagu kama cabsanaya alfaqra waa rasuulka ilah aan kaba dhigno ama ma yakhaafu lfaqra ruuxa la siiya waxaa helay aanu faqri dambeba wuxuu ka baqanayaa jiran iyadna waa ixtimaale adigu bal rasuulka ilaahay dee cadiyadaa badan buu bixinayaa islaamabow faqaala anasun ba wuxu uhi in kaana rajulu in hushaaniya kaana rajulu ninku wuxuu haa laysimu mid islaama laa yuriidu ila dunya waa isagoo isla adxishidun wax kale aan doonayn marka hore fama yuslimu ma islaamayn macnaa waabu islaamaye waa maa yalbasu fi maa yalbasu fii islaami weeye kumuu nagaanayn muddo islaamnimadkiisii xataa yakuuna alislaamu ilaa islaamnimadkii noqdo axaba ilayhi min addunya wixii markii hore usoo galay isagoon damba ka yeelan markuu rasuulkii ilaahay dee samaaxadii iyo bashaashadii iimaankuna qalbigiisa ay gasho qalbigiisu waasac noqdo iimaankii iyo taas rasuulkii ilaahay iyo taasna bal markaa umuurahan iyo dalaashii nubuwada iyo waxyaalahaas ay u wada muuqdaan ayaa wuxuu noqonayaba islaamku axaba ilayhi min addunya wamaa calayha wuxuu isaga xaggiisa looga jacayl badayuu kaba jecel yahay adduunyo iyo waxa korkeeda kuba sugan kolli ninkani waxau ahaa dee dadka mu'alafada ayuu ahaa magaciisa halkan inooguma sugno inoogmay soo naqlin barhkood baa yar ishaara safan ibnu mayaha inoo dambeeya inuu yahay laakiin isaga rasuulka ilaahay dee geel aada u badan ayuu siiyey sa inooba soo socotaa bal waa wuxuu ahaa ninkaa dee rasuulka ilaahay taa siiyey tiina ay keentay islaamnimadkii inay jeclaysiiso bal qowmkiisii oo bal isagoo weliba jaanibkanun eegayo u bandhigay inay islaamaan isagoo dee tani ay kuba xambaartay isaga islaamkii inuu qalbigiisii hagaagu galo ama ay kuba sugnaato waxaana halkan sheekhu raximah اllahu tacaala ee sooba naqlinaya inaanay culimada dhexdooda khilaaf kuba sugnayn horta xadiidkan iyo kuwa ka dambeeya dadkaa lasoo dhoweynayo qalbigooda lasoo dumayo islaamnimadka lagu adkaynayo bal waxsiintii wax la siinayey xadiidyadan way nooguba sugan tahay hadduu ruuxani ruux muslima yahay laakiin islaamkiisii daciif yahay oo dee waxaan la siiyo si islaamkiisii u xoogoobo oo uu bad matalan ugu sugnaado taa culimada khilaaf dhexdooda kamama sugne laakiin khilaafkooda waxa weeye ruuxa caynkaasa ee ta'liif u looga jeedo mazakadii baa laga siinayaa mise baytulmaalkii muslimiinta ayaa lagaba siinayaa shaaficiyada agtooda waxay raajax yeelaan labada dhinacba baytulmaalkii hadduu muntadim yahayna in lagaba siinayo dee ta'liif daraaddeedna ruux hadduu marka hore muslim yahay sekadii loogaba siinayo ee waana jiraa qowl iyaga agtooda ama wej baan leeyahay ah in baytulmaalkun lagaba siinayaan sekadii lagaba siinaya de waa tan asnaaftan zakada la siinayana inama sadaqaat اlfuqara wاlmualafatu qulubuhum ay kuba jirto ama ruux hadduu gaal yahay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh waqtigiisi dad aan islaamin oo waxsiiyey way jireen oo dee uu siiyey si bal ay u islaamaan ninka inoo soo socday safan ibnubayaa markaa hore la siiyey kaba mid aha oo waqtigaas muu islaamin dad kalena way jireenba kuwa iyagu islaamay laakiin aan dee reerahoodiina madaxu ahaa islaamkooduna aanu xoog lahaynoo xoolo badan siiyey si bal iyagu ay u islaamaan dee dadkoodiina taasi ay keento inay dee iyagii atbaac badan bay leeyihin ee islaamkii kuba soo galaan bal sharkii dee mukhaalafadoodii oo dhibtaas iyo mushaaqaadkooda wixii kaba imanayiyo dee bal inay kuwa daaco lagaba waayana meesha ay kaba baxdo rasuulka ilaahay horta waa siiyey oo kale waxa weeyaan qolada mualafada ee gaalada ah siintoodii baaqi miyay tahay mise dee markii islaamkii xoogoobay ee cizoobay oo iyaga kuwaas inna baahi loo qaba aanay jirin taasi way joogsatay kolley cumar bn khadaab oo kale iyo xagga marka la eego kuwa kufaarta mualafadoodi dee islaamkii baaba xoogoobo taa waa diiday ama waa joojiyeyba waana in marka la eego shaaficiyad iyo maalikiyadoo kale iyo dee qowlkooda iyagu ay raajax yeelaanna markay noqoto ruux aan muslim ahayn bal zaka ama dee saasoo kale in zakadii laga siiyo taaliif daraaddeed kolley taa kuma tagaanba bal jaanib kale ha kuma tageen waxay leeyihin waqtigaa hore muslimiinta qila kuba sugnaa dacfi baa jira lakiin de haddii tii oo kale timaado oo ama shar dee muslimiintii lagaga daafacaya ama cidda saasa qalbigoodii islaam lagu sugayo ama lagu soo jiidanayo haddii xaaladaha horeo kale ay timaado kolley wax maanico ku sugani ma jirto وxdثnي أbو الظاhر أحمد بن عمر بن صرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يuنس عن بن شهاب قال غزا waa duulay رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulkii ilaahay غزوة الفتح فتحi مkta adg iبن شهاب weeye muu sheegin ciddii uu kaba warinayo xadiidku sad mursal buu ku noqonaya laakiin waxaa inoo dambeysay saciid ibnu musayib iyo inuu isna kaba warinayo oo dee isaguba kolley ersaal meesha waa jiraaye laakiin waa qadiyo labadooduba dee culimadii siiradae waaweyneed iyo jaanibka maqaasida aqoonta sare ula bay ahaayeenoo dee kolley waa amar iska yar macruuf ahabe غزوة الفتح فتح مkة ثuma kharaجa uu baxay rasuul الlahi صلى الlaهu عaليه وasلم rasuulkii ilaahay baa baxay biman macahu min almuslimiin ujeedada markii uu maka furtay ayaa haddana intaanu madiinaba kuba laamin buu rasuulka ilaahay dadkii madiine kala yimi ay dhaxaana kaga soo biree muslimiintii hore ahaa iyo dadkii iyaguna reer makee dulaqadii ama dee muslimat lfatxi ayuu iyagii isagoo wato dadkaas oo dhan oo dulaqadii oo badanna ay kuba jirto ayuu rasuulka ilaahay baxay dee wuxuu u baxayna nimankii hawaasin iyo dee ciddii kale soo raacdaye iyagu ciidanka urursatay si ay muslimiintaba uguba soo duulaan buu uba baxayo faktataluu waa muslimiintii iyo ciddii kale waa reer hawaasin iyo thaqiif iyo dhammaan qolooyinkaas waxay ku dagaalameen bixunaynin xunayn waadigii fanasara allahu diinahu ilaahay baa diintiisii u nusreeyey iyo walmuslimiina muslimiintii xolo aada u badan oo geel badan iyo ari badan iyo wax badan iyo sabigii ayaa la helay markaasaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa cadaa waa siiyey oo rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam yowma idin maalinta safaana bna umayata mi-atan min anacami boqol geela uma mi-atan boqol uma mi-atan waa saddex boqol oo geeluu siiyey safaan ibna umaya kolley waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah abihiina waa ninkii dee cadowgii ilaahay iyo cadowgii muslimiintiiyo rasuulkaba ahae umayat bnu khalaf ninkaas baa aabihii ah beder baa aabihii laguba dilayey walaalkii cali iyo beder baa lagu dilayba waana markii dambe qaadadii quraysheed iyo dadkii madaxdaa buu ahaa dadkii maalintii uxud maca haweenaydiisana waa watay iyagu yimi buu ahaaye dee qurayshna hogaaminayay markii dambe uxud dagaalkii uxud intii kalena waa dadkii muslimiinta la dagaalamayey da markii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi waxa weeyaan uu madiino galay maka galayna waa dadkii iyagu dhuuntay ama kaba tegey buu ahaa walow markii dambe rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee uu ammaan siiyey na ilmadeer ahaayeen oo isagu beder dabadeed islaamaya baana gaadhay oo soo celiyey oo dee rasuulka ilaahina ammaan buu siiyey wuxuu weydiistay bal muddo inuu siiyo dee uu arrimahan kaba fikirayo tii baa rasuulka ilaahay siiyey oo waktigaa shahaadadii kuma dhawaaqin ma islaamin in maalintii xunayna hub badanoo uu hayo duruuc iyo dee malaa siraax kaluu hayo oo isagu fara badnaana rasuulka ilaahay caariye ahaan buu ugaba qaatay waanu joogay maalintaase markii dambe rasuulka ilaahay ee dee xoolaha badan la helay ayuu siiyey oo dee taasaa keentayna siday noo soo socotay inuu islaamo islaamkiisuna fiicnaado qaala ibnu shihaabin ba wuxuu yihi xadaanii saciid bnu lmusayibi ana safwaana qaala safwaan inuu yihi wallaahi baan ku dhaartay laqad acdaanii dee saciidna safaan soo gaadhiye waa isiiyey rasuulu llaahi salى اllahu alayh wasalam ma acdaanii wuxuu isiiyey wainahu laabqadu nnaasi ilaya isagoo dad oo dhanba kan ugu necbahay ah ayuu xoolaha badan isiiyey fama barixa kama suulin yucdiinii inuu isiinayo xataa inahu la axabu nnaasi ilaya ilaa uu noqdayba dad oo dhan kan uguba jeclay macnaa bukdigi iyo wixiibaaba in dee adduunyadan uu qaatay dhala rogay oo uu markaasuu noqdayba rasuulka ilaahay dee jacayl buu u bedelmay dad oo dhanba ka ugu jecel yahay taas buu noqday de marka waxaa weeya de bal rasuulka ilaahay deeqdiisii badnayd baa inooguba sugan kasrati cadaai waa boqol geela waa saddex boqol oo geel nacam waa geeli imaka halkan waa saddex boqol oo halaad oo ama geel oo nin la wada siiyey keli ah bal aan ahayn dee dadkaas waana tii ay keentayba dadkaasu maalintaa rasuulka ilaahay xoolihii kuba fariqay waa si islaamkooda ugu sugo dadkii muslimiinta ahaayee raggan la dagaalamayee maka qabtaye meelihii kalena qabtay raggan iyaga la dagaalamayena rasuulka ilaahay maalintaas waxba muusini ansaar iyo waa tii bacd alansaarna ay yidhaaheen arrintaa ay wax kaba sheegteenba rasuulka ilaahayna uu sheegay iyagana inuu iimaankoodii kuba daayey rasuulka ilaahayna ay laba laabmayaan laakiin dadkana dee si uu badbaadiyo taas waxyaagan adduunyadan aan dee qiimaha lahayn agtooda iyo aragto aragooda ha kuba badnaatee uu siiyey oo dee tiina kolley hadafkiina waa xaqiiqoobay oo dadkaas sanaadiidii qureysheed iyo keyrkoodba iyo ku nimankii reer najdiya waa boqol boqolkan geela ayuu siiyey wax kaba badanba xadaثna cmr النaqd qal xadaثna سfyaan بn cuyaynaةa عan ibn الmnkdir anahu samica jaabir bn cabd لlaahi xa وxadaثna isxaaqu qal akhbarana سfyaan waa ina cuyaynihii hore un can ibn الmnkdiri can jaabiri وcan cmr bn can mحamed bn caliyi can jaabirin macnaa waa maxay سfyaan ibn cuyayna xadiidkan wuu warinaya laakiin laba sanad buu ku leeyahay midi waa mحamed ibn الmnkdir can jaabir oo markaa isagiyo صaxaabiga mحamed ibn الmnkdir baa udhaxaysa sanad labaadna waa leeyahay oo ah camr bnu dinaar can maxamed ibni cali can jaabir oo camarkana waa ina dinaar maxamed ibni caligana waa maxamed ibni cali bn xusein ibni cali bn abi aalib waa maxamed اlbaaqir caalimkii laba odhanaya alubeytka dee waxa weeyaan raggoodii mudnaa kaba mid ah abihiina waa cali zayn اlcaabidiina laakiin zayn اlcaabidiin riwaayo xadiidka kuma lahayn waa maxamed اlbaaqir oo taabiciya jaabir kaba warinaya kolley maxamed ulbaaqir iyo camr bnu dinaariyana waa isla dabaqa uun markaas ama aad bay isuguba dhow yihiin baab riwaayat laqraan bay noqon haddaba axaduhumaa mid ahaani waa markaa maxay noqon dee waa labadan sheekhe uu kaba wariyey ina munkadir iyo camar can maxamed mid ahaan yaziidu waa la ziyaadaya cala alaakhari oo xadiidkan way wada wariyeene laakiin waxyaalaha isla dheeraayeen baa jira وxadaثna بن abي cmr wlfd lahu qal qaala سfyaan سfyaan wuxuu yihi waa ina cuyeyne samictu mحamed bn الmnkdiri yquul samictu jaabir bn cabd لlaahi marka waa mid sanadkii kale ku laabmay haddana qaala سfyaan وsamictu أيضا cmr bna dinaari yuxadiثu xaaluu waramayo can mحamed bni caliyi qaala mحamed bn cali ba wuxuu yihi samictu jaabir bna cabd لlaahi ayaan maqlay wazaada waa ziyaadeeye oo axaduhumaa midkood cala alaakhari ka kale labadan maanta ka warinaya jaabir ibnu cabdilaahi midna uu toosu gaba wariyey midna uu waasidada kagaba wariyey waxbay isla yar dheeryihiin xadiidkii asalka xadiidka way wadaagsadeen qaala markaa jaabir baa wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi baa yihi low jaa hadduu yimaado maalulbaxrayni baxrayn xoolahoodu xoolaha baxrayn oo la sugayay hadday yimaadaan jaabir buu ku odhanayaa laqad acdaytuka waan ku siin weeye oo waan ku siiyado waan ku siin doonaa haakada wahaakada wahaakada wa qaala waanu ishaaray biyadayhi labadiisii gacmood oo uu isu geeyey ama labadiisii kaf jamiican qaalada halkan macnaa ashaare weeye in badanna qowlka macnalficil waa lagu idlaaqa macnaa rasuulkii ilaahay baa muxuu leeyahay xoolaha oo maba tirinayo mu odhan boqol baan ku siinaya laba boqol baan ku siinaya saddex boqol ee xoolahaasi hadday yimaadaan dee anigoo nooloo jooga inta labadayda kaf isu gooyo waan kuu darooba ayaan ku siin de waa mar iyo laba iyo saddex gooro sidaasa oo de waxaan tooba un wixii yimi ee waana lacag hadda waxaasi ama waa dahab iyo bay noqonayaan de marka iyo fida iyo faqubida nabiyu salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay baa la qibdooday qabla an yajiia maalu baxrayn baxrayn xoolaheedu intaanu iman de baxraynna kolley kitaabka waatan inagu soo noqnoqota ilaa kitaabulimaan bay kolley inagu soo yar noqnoqonaysay waana wadan dee kolley sharqigan dee jaziirada kuba yaalay oo ama gobolkan bariga dee sharqiya ama gobolkan alaxsaan la yidhaaho waa mandiqadaas bay ahaydba waa meeshii reer cabdulqaysiya ay degi jireen baxraynna waa dee hajar iyo baaba malaa magaaladooda u weyn ahayd marka asalkii hore iyo markii hore waxay tabac u ahayd nimankii reer faris baa maamuli jiray kolley niman majuusi way deganaayeen carabna way deganayd rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dagaalkii xuneyn markii laga baxay uun ayuu saxaabigii alcalaa bnu lxadramin la odhanayey buu diray oo uu diray mundir ibnu saawaya ninkii meeshaa kaba talinayo adigu ninkii waa islaamay saxaabigiina halkiibaabuu joogay isagaa caamilkii rasuulka ilaahay ahaa markaa niman majuusoo meesha degayey baa jizya laga qaadayey oo waana taa markii hore oo dee rasuulka ilaahay si ahl kitaabku jaanibkaa ula tacaamulay iyadoo uu joogo rasuulka ilaahay maal uu yimi oo xoolo badnayd oo dee la keenayo oba kii markaa cabaas oo kale iyo isagoo masjidkiisa hallo u goglo rasuulka ilaahay dad ay wax ka siinayaan intuu dee sheegtay wixii uu bixiyey beder iyo waxyaaliyo xoolihiisi halkaa dee ama furashadii isaga iyo qolooyinkii kale reerka kaba mid ahaa ee la qabtay iyo rasuulka ilaahay dee waxa weeyaan intuu kuma fasaxay mara dhan uu kaba buuxsado qaadiba ka riwaaya isar rasuulka ilahay weli kuma saarayo taasi markii hore ahayd haddaba jaabri buu ku yidhi haddii xoolahaasi waa dee markaa kalena waa la sugayay sanadiiba mar bay imanayeen ay yimaadaan ujeeddadu kumaba tirinayo kuma qiyaasaye dee waan ku cantoobinuun oo saddex goor saasoo labadii kafu isuba geeyey arrinku kolkaasuu ahaaba faqadima calaa abi bakr rasuulka ilahi baa wafaaday iyadoon weli xoolo iman faqadima calaa abi bakrin bacdahu maalkii ama maalkii baxrayn wuxuu u yimi abi bakr rasuulka ilaahay dabadii faamara waa dhawaa dee rasuulka ilahi wacdi bay ahayd imaka waa ballanqaad bay ahayd rasuulka ilaahina wacdiga waa oofin jiray bal dee wacdigoon la oofinna waa kan calaamaadkii nifaaqa kuba daray faamara wuxuu amray munaadiyan ruux dhawaaqa abubakr baa amray nisaa khaliifatu rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam fanaadaa waa dhawaaqay kii munaadiga ahay dadku dhex maraya man kaanat lahu calى الnabiyi salى اllahu عalيyه wasalam cidatn ninkii ay u sugnaatay isaga rasuulka ilaahay korkii wax yabo ah ama ballanqaad ah wuxuu ugu ballan qaaday aw dayn amase dayn rasuulka ilaahay ku lahaa falyأti ha yimaado faqumtu waan istaago faqultu waxaan idhi ina الnabiya salى اllahu عalيه wasalam qaala wuxuu ihi low qad jaaءanaa maalu lbaxrayni acطaytuka haakada wahaakada wahaakada saasuu idhi abubakr markhaatikeen mu odhan wax kale mu odhan de waa صaxaabigaas iqada ee caadilka ah ama cadaala ay u sugnaatee iqada ah markaasaa isagoo wacdigii rasuulka ilaahay oofinaya waa arrinkii isagaa khaliifadiisiia ayaa wuxuu ihi faxasa abubakrin maratan macnaa intuu labadiisii kaf isuba geeyey ama adigu bal maalan ayuu u cantoobayba wixii dee meesha yaalay buu mar uma qaala lii wuxuu ihi xasaa yaxsi iyo xasaa yaxsi ficilku labada wejba waa ku yimaada bale afcaal xoogaa ah oon yarayn ayaa saasa luqada carbeed oo dee wow iyo ya labadaba ku yimaada xasaa yaxsu xaswan iyo xasaa yaxsi xasyan oo dee masarkiiyana markaa hadhow wowgii way si un bay ukala baydhayaan sida mubaaricu u kala baydhay maadigu waa isku mid uun ibnu malik baana manduumo taa kuba leh kolley xoogaa abe uma qaala lii wuxuu igu yihi cuddaha waa mar buu u qaaday tribal facadadtuha waan tiriyo faida hiya hamsu miatin waaba dee lacagtii hadday dee daraahim ba ahayd ka soo qaad waaba shan boqol oo dirham ayaabay noqotay intii marka uu qaaday faqaala wuxu uhi rasuulka ilaahay saddex goor buu yihi haakada wahaakada wahaakada arrinkii baan u oofinaya wacdigii rasuulka ilaahay buu u buuxinayaa shak jaabire khud mile weliba labalaabkeed qaado waa labo kaloo markaa waynu kun iyo شhan boqol min halaaثi xasayaat ay taasay noqon m intii marka شhan boqol noqotay waa labalaabkeed qaado waa kun iyo شhan boqol bal markaas waana dee taasin wacdigii rasuulka ilaahay isagoo oofinaya لannahu qaayim maqaamah waxaana aateen waa rasuulka ilaahay cadihiisii badnaa karati cadaayi baa baabka inoogu baabaysnay xadaثna mحamed iبn xatim iبn maymuni qaal xadaثna mحamed iبn bkri qaal akhbarana بn jurayji qaal akhbaranii cmr bn dinaari can mحamed iبn عaliyin can jaabir eeg maanta marka hore sufyaan iبn cuyane halkii sufyaan iبn jurayj baa ku jira sanadkiisii oo kalena uu yeeshay waa kii un muxuu yihi imaka akhbaranii cmr bn dinaar can mحamed iبn عaliyin can jaabir iبn cabdالlaahi qaala wuxu uhi ibnu jurayj wa akhbaranii moxamed ibn lmunkadir waa intii sufyaan oo kale can jaabir ibni cabdillaahi qaala lamaa maata nabiyu salى اllahu alayhi wasalam jaءa abaa bakrin maalu min qibali اlcalayb اxadrami wataan idhi ninkan ayaa xaggiisa ayaa markaa caamilkii rasuulka ilaahiah waa kii halkaaba joogay waa addoon saalixa ahaa asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ahaa ee waana dadkii iyagu bal maalan reer maka wala asalka hore malaa xadramowt iyo in asalkooda hore waa reer faris baa la yidhaahaayo dee malaa waxa weeyaan nisbaduna waa meeshan xadramowd e waane bele waxa wey calam xadrami kulley magacu waa magac faris magacaa biyo ay soo naqliyaan faqaala abu bakrin ba wuxu uhi man kaana lahu calى الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam daynun aw kaanat lahu qibalahu cidat falyaأtina hanoo yimaado binaxwi xadiiثi ibni cuyaynata baabu raxmatihi salى اllahu عalيh wasalam asibyaana wاlciyaala watawaaduci wafadli dalika bul wuxuu u baabaysan yahay rasuulka ilaahay naxariistiisii caruurta iyo ciyaalkii iyo uu naxariisanayey iyo watawaaduci tawaaducii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo fadliga naxariistu ay leedahay loo naxariisto ee ruuxii bal waxa weeyaan ruuxii dee uu dabqado dadkii oo u ixsaan falo o u naxariisto bal fadliga ay leedahay taas buu baabkeedii yahay iyo waxaa lagu mudanaya naxariistaas kolley waa baabi lakiin axaadiidu axaadiid ay arki jirteen waanan imika laqbadu baaban badin doonaa xadaثna hadaab بن khaalidi وshaybaan بn فaruka kilaaهma can sulaymaana wlafظ lshaybana qaala xadaثna sulaymaan بn الmغيraةi qaala xadaثna haabt الbunaniي can anas bn maliki qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam ulida liya waxaa lay dhalay oo ii dhashay alleylata waa habeenkii xalay ahaa gulaam inan ayaa ii dhashay kale alaylana waa habeenkii dee intaa gelinka hore o dhan lagu idlaaqo luqada carbeed wataynu soo maray fasamaytuhu waxaan ku magacaaboon u bixiyey bismi abi ibraahima aabbahay ibraahim waa nebi ibraahim magaciisa ibraahim baan u bixiyey waa maariya inankii ay u dhashay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh aabbahay magaciisii baan u bixiyey oo bal xadiidka ta inoogu sugan ilmihii maalinta uu dhashay waa sandee imakaba inaga jirta in loo magac bixiyo banaanideeda oon waxba lala sugin toddobada iyo inta loo wanqalayo iyo in magacyada ambiyada lala baxo waa laba masaloon hore usoo marayba uma dafacahu rasuulka ilaahi wuxuu u dhiibay ilaa umi sayfin waa dee radaac ahaan haweeney umu sayf la odranayey ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh u dhiibay si ay u nuujiso waa imra'ati qaynin nin xadaad ahaa haweeneydii oo yuqaalu lahu abu sayfin oo macnaa dee labadoodu mala ilmo ay dhaleen baa labadaba loogu wada kunyooday iyada umu sayf baa la odhanayey isagana abu sayf baa la odhanayey shaqadiisuna iyo xirfadiisuna xadaadnimo iyo tumaalnimay ahayd haweeneydaas ninkaasi qabay ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi maxay ayuu u dhiibay ilmihiisii ama ibraahim oo yar si ay naaska ugu dudo faintahayna fabalaqa uu tegay rasuulka ilaahay yaatihi isagoo isagii markaa u imanayo ziyaaranayo tabactu ana waa raacay wuxuu leeyay fiihi istitbaacu lcaalimi walkabiiri bacda asxaabi idaa dahaba ilaa mansiri qowmin wanaxwin faintahayna ilaa abi sayfin macnaa cawaalida madiinaheeda way yar durugsanaayeen rasuulka ilaahayna wuu soo ziyaaran jiray dee haweeneydaasna naaskay kuba duweysay abi sayf baan deeta soo gaadhnay walxaal huwa isaguo yanfuku oo fuufayo bikiria aqalkiisii ku dhex shaqaysanayey bahashan dee tumaalku ama xadaadku waa fuufee ee buufimahan taas buu wax dab ku shidayey qadimtala isagu buuxsamayba albeytu aqalkii dukaan aqalkiina qiiq buu kaba buuxsamay ayaanu soo gaadhnay faasractu lmashya waa adabtii dee markaasaan dedegeyba waa si u ogeysiiye ninkan rasuulka ilaahi inuu imid yimi markaasaan socodkii baan dedejiyey beyna yaday rasuulillaahi salى اllahu عalيه wasalam faqultu waxaa idhi yaa abaa sayfin abaa sayfa amsik bal waxaan qiiqan aada shqeejinayso bal ka joogso u kaadi jaaءa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay ayaa yimi waxaanaad afuufayso bal jooji faamsaka markaasuu ka joogsadati fadaca الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam bisabiyi ilmihii yaraa buu rasuulka ilaahay dalbay oo yihi in loo keeno fadamahu ilayhi xaggiisu u dumay wa qaala waxaanuu yihi maa sha allahu an yaquula dee duca iyo ama arrin iyo dee markaa tacwiil iyo bal wixii ilaahay iraadeeye inuu yidhaahu yihi intuu xaggiisii u dumayba faqaala anasu anas baa wuxuu ihi haddana waa rasuulka ilaah mar kale kuba soo noqday anas baa wuxuu ihi laqad ra'aytu ibraahim baan arkay waa dee ilaa lix iyo toban bilood ama laba sanadood waa ku dhowaa sanadii tobnaad ee hijrada walxaal huwa isagu yakiidu manaa yakiiduna yajuudu weeye macnaa waa naftaa ka gurmaysay oo deeqayu ku deeqayo binafsihi naftiisii beyna yaday rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam iyaday naftu kaba gurmayso rasuulka ilaahi hortiisii ayaad arkay fadamacat waxaa ilmaysay waa naxariistii cayna rasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay labadiisii indhood baa ilma ay kaba da-day faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh arrinkani waa naxariis tadmacu lcaynu ishu way ilmaynaysaa wayaxzanu اlqalbu qalbiguna waa murugoonayaayo dee ruuxii dee ilmihiisii dhimanaya ama kii qariibkiisa ama xabiibkiisii waxaas ikhtiyaar bamd waaba dee naxariistaa taa keenaysa wayaxzanu اlqalbu walaa naqulu laakiin ma odhanayno ilaa maa yardaa rabbuna ma riwaayadka ilaa maa yurdi rabbanana la wariye wax rabbigaya uu raalli ku yahay un mooye wax kalena anagu ma odhanayno oo dee istirjaacii iyo taas iyo umuuraha sabriga iyo ridaa tilmaamaya mooyaane wax kaloo qaylo iyo oohi baroor iyo hadallo kaloon fiicnayn oo dee tilmaamaya jazac iyo sabir la-aan iyo qadarkoo la ogolaynayo taa kuma qowlayno wallahi baan ku dhaartay yaa ibraahimu ina anagu bika ay bisababika lamaxzuunuuna kuwa murugoonaya ayaa nahay taas baa rasuulka ilaah yihi bal xadiidka waxaa inooguba sugan ruuxii xanuunsanaya iyo ruuxaa dee san oo kale naftugaba gurmaysa iyo waa niyaaxa maaha baroor maaha laakiin ilmadii la ilmeynaya oohinta caynkaasa inaanay khilaaf banaan tahay aanay khilaafsanayna oo taasi wax ka hor imanaya aanay ahayn sabirkii iyo raallinimadii qadarka lagu raalli ahay bal waa naxariis ilaahay qulubta addoomihiisa yeelay ee waxa madmuumkii waa dee saynu kitaabu janaa-ise kusoo maray waa niyaaxadii iyo hoog iyo ba iyo waxyaalo saasoo lagu baroortay iyo wixii kale ficil tilmaamayey dhul laysla dhaca iyo mara la duldilaaciye wixii tilmaamayun jazac iyo sabir la-aan taas weeye ta madmuumkii iyo ohintuna hadday dhawaaq yeelato dee madmuumkay noqon wey xdثna زhayر بن xرب ومحamed بن cabd للh بن نmayr ولفd لزhayr qال xadثna ismاعيل وهو بن عuلyة عن أyuba عan cمر بن سacيid عan أنس بن mالك qال أنه qاaل ma rأyta cمر بن سacيid mal wkti aan dheerayn baaba kaba soo hadalay oo koley de labada nin ee keliya laba yidhah cمر بن سacيid o ninkan alqurashiya ama ثaqafiya inagu soo noqnoqda nin kale meel keliya ayuun buu leeyahy baan idhe magacan lehe de ninkii reer bani umaye ashتq la odhanaya markii dambe cabdimلك بن marwan dilay can anas ibni maaliki qaala maa ra-aytu maan arag axadan axad kaana ahaa arxama uga naxariis badan bilciyaali waa caruurta iyo ciyaalka min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxu uhi kaana ibraahimu ibraahim wuxuu aha mustardacan lahu fii cawaali lmadiina macnaa mid isagaa dee murtadica oo ujeeddadu haweeney dee halkaa deganayd ay naaska ku duudo oo loo dalbay radaac cawaalida madiina ayuu ahaa fakaana yandaliqu rasuulka ilaahay intii de halkaa kuba sugnaa ayuu tegi jiray wanaxnu macahu anagoo maciisa walaal naxnu macahu fayadkulu beyta aqalku gelaya walxaal inahu layudakanu waa tawaaduciisii aqalka caynkana kama dee kibrahayno iskama saraysinya bal inankiisi yaraabaaba lagu hayaa marka iyadoo la qeejinayo qeeq aqalkii kaba buuxo ayuu aqalkii soo gelayay wa kaana diruhu dirigiisuna waa diru ibraahima qaynan xadaad buu ahaa diriguna horta dir asalka hore walow rag iyo dumarba ay ku wada dhacdo lafdiga jamaciisana du-aar bay yidhaahaan oo dee fucaala malaa waxyaalaha saas laguma jamciyaana aad bay uba yaryihin waa wax kooban oo barhkood ay tiriyaan sidaa dee qurdubi oo kale iyo n waa haweeneydan ilmo aanay dhalin naaska ku duwaysaa dicri lagu magacaabaa waa taa iyadu naas ku duwaysa ilmo aanay dhalin markaa ninkeeda dee saaxiba labana inacaanahan iskama iman oo kolley nin baa qabo isba dee ilmo kalea meeshii jira bal matalan markaase haddaba ninkeedaasna dicri baa lagu magacaabaya isagana markaa ninka labadoodiiba way ku wada dhacaysaa dicri asalka hore waa almurdicatu walada markaa walada hayriha wey waa haweeneyda cid aanay dhalin naas ku duwaysaa dicri laydhaa ninkeedan saaxiba labanana waxa weeyaan isagana dicri baa lagu magacaaba haddaba dicrigu wuxuu ahaa xadaad buu ahaa ninkaa biraha tuma bal dee waxaan uu samaynayena keerkan iyo bahalkan buufimaha wax lagu buufiyu isticmaalayey meel dheer iyo suuqna lamuu fadhiyina waa gurigiisii fayaakhudu rasuulka ilaah intuu soo galo aqalkoo qiiqmaha qariyey ama uu xidhay ayaa ilmihii buu qaadayo fayuqabilhu uu dhunkanaya rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh uma yarjicuu laamaya dee markii dambe wafaadayna wixii uu yihi waa taan soo marin qaala camru camar baa wuxuu yihi falama twufiya ibraahimu qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam bal kolley de xadiidka anas riwaayadii bay ahayd camarkan inooguma sugnaana waa camr bnu saciid athaqafi ama alqurashi waxa weeyaan haddii aanay dee intan noqonin waxa weeyaan aanay wasdada noqonin waxa weeyaan anas dee irsaal baabay markaa noqonaysaaye falama twufiya bal waxaan ku xambaarayna un anas buu dariiqiisa kuba wariye falama twufiya ibraahimu ibraahim markii uu wafaado qaala yihi rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam ina ibraahima ibnii ibraahimo inankaygii way wainahu maata waa dhintay fi thadyi wa fii xaali thadyi isagoo weli naaska jaqa oo samankii dee weli aan naaskii lagaba dayn oo waktigii dee naaska la jaqayay da'daas kuba sugan ayuu dhintay waina lahu waxaa u sugnaaday ladi'rayni waa laba murdico oo tukamilaan buuxinaysa radacahu waa waktigii radaciisa fi ljana macnaa waa karaamo dee ilaahay kuba karaamiyey rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ilmihiisan weli dee isagoon labadii sanood u buuxsamin dee wlwaalidaatu yurducna awlaadahuna xawleyni kaamileyni zamanka radaacadu waa laba sanadood haddaan intaa ka horeysa lagaba dayn waa laba sanadood buu noqdaa waa zamankii dhammaa ee dee taas oo kale qur-aankana taa ilaahay inooguba sheegay labadii sanadoodna muu gaadhin haddaba intii muddada kaba dhinayd labada sanadood ayaa loogu taam yeelayaa radaaciisii jannada weliba laba dum laba dicri ama laba murdico ayaa naaskii kuba duwaya oo u taam yeelaya radaaciisii jannada taas baa rasuulka ilahi yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh xadaanaa laakiin maxalushaahidku waa rasuulka ilaahay qaaditaankiisii dhunkashadiisii naxariistaas iyo bal hadaladee umuuraha dee naxariista tilmaamayana baabku taasuu baabaysnaayo xadaثna abu bkr بن abي شhaybة وabو qrayb qاl xadaثna abu samة بن نmayr عan هiشham عan abيه عan caiشhaةa qاalت qadima naasu dad baa yimi min alacraabi reermiyiya calىa rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi bay u yimaadeen faqaaluu faqaaluu waxay yidhahdeen dadkaasi atuqabiluuna miyaa dhunkataan sibyanakum waa niman reermiyiyo qallafsan oo markaas way la yaabanaayeenba malaa markay arkeen carruurtii oo la dhunkanayo oo carruurtiina yaryar miyaa dhunkataan faqaaluu waxay nacam ha taas baa lagu yidhi ha faqaaluu waxay dhahdeen laakina anagu laakin wallahi ma nuqabilo anagu wallahi baan ku dhaarana ciyaalka dee waxa weeyaan ma dhunkano faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam waamliku kolley hamsadii istifaamku way qadarantahay halkan waa xadfan tahay bukhaari way kuba sugnayd ba taasoo waana yartay meelahan in la xadfa hamzadu wa amliku ay wa amliku weeye miyaan anigu hananayaa in kaana an kaana allahu ilaahay hadduu yahay dee waa malaa saa dabdigii in kaanana way i dabdisan way i xarakaysan tahayba haddii ilaahay yahay nazaca mid siibay minkum xaggiina raxmata ujeeddadu qubladan carruurta yar la dhunkanayo la qaadayo dee waxa weeyaan taas laabtii la saarayo waa naxariis aahaarteed weeye dee arrintan ay sheegeenna waa qallafsani iyo qalbigoodoo naxariistaasi kuma sugnayn haddii ilaahay naxariistiiba quluubtiinii kaba saaray anigu miyaan gelin idin hananayaayo naxariis miyaan qalbigiina gelin karaa idinma hananayo weeye kol haddii idinkii dee naxariis la-aantaas xaaladiinu ay tahay anigu wax aan idin ankarayo oo awood aan u leeyo ayna naxariis qalbigiina geliya taasi ma jirto taas buri rasuulka ilaahay waqaala bnu numayrin min qalbika raxmata waa dee hadduu mid la khidaabaya adiga qalbigaaga naxariistii uu kaba saaray وxdثnي cمر بن ناqd وبن أbي cمر جميعا عن سفyان qال cمر xdثna سفyان بن عyynة عن الزuري عن أbي سلمة عن أbي هuريرةa أن لqرع بن xاabس أbصر النبي صلى الله عليه وسلم ninkaa isaguna dee reer tmيm odayaashoodii kaba mid ahaa waa raggii iyaguna dee reer miiga acraabta madaxdooda waana nooca qoladaa hore ayaa arkay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh yuqabilu xaal uu dhunkanaya alxasana xasan uu dhunkanaya isagoo xasan dhunkanaya ayuu arkay aqrac baa arkay faqaala wuxuu yihi aqrac ina lii casharata min alwelad toban inan baan leeyahay maaha mid iyo laba iyo saddexba ma qabaltu waaxida minhum dee tobankaina mar muu wada dhalina waa dadka kala koreya istaba socdaye weligeyba mid kaba mida maan dhunkan waa tobankaa maan dhunkan mid iyaga kaba mida faqaala rasuulu الlahi salى اllahu عalayh wasalam inahu man laa yarxam laa yurxam inahu shaniya man laa yarxam ruuxaa naxariis ujeedada qobladan iyo arrinkani waa sibyaanki iyo dee ludfigan iyo mudaacabadan iyo waxyaalahani waa naxariis ruuxii dee bel matalan aan taa laba iman qalbigiisaa naxariis lahayn wayo inahu man laa yarxam ruuxaa naxariisan en u naxariisantani qeyb kaba mida weeye de naxariistii khalqiga kale loo naxariisanayna waa taa laa yurxam looma naxariisto ilaahayna uma naxariisanayo xdثna cبd بن حmaydi qال aخbarana cبdالرaزاq qال aخbarana mcmr عan الزهري qال xadثnي abو سلمة عan أbي هurيرaةa عan النaبiي صلى الله عليه وسلم بmثله xadثna زهير بن xرب واسحاq بن إبراhيم kilاahma عan jrيr وxadثna اسحاq بن إبراhيم وعلي بن khشhرم qال aخbarana عيسى بن يuنس x وxadثna أbو كرayب محمد بن العلاء qال xadثna أbو معاaوية x وxadثna abو سacيidi الأشhج qال xadثna xفs yعلي بn غiyاثi kulhm raggaas waa xaalown horteed wada tiriyo waana dad kitaabkeena kusoo noqnoqdeen عan الأعmشhi عan زayd بn وhbi وأbي dbyana عan jarيir بn cabdاللahi oo macnaa أcmaش maanta waa taabici laba taabici oo kaleo laakiin siman buu ka warinaya waa زayd بn وhb iyo abu dbyaan labadooduba meel keliya kitaabka kama sugnay in ka badan bay kagaba sugan yihiin abi dibyaanna kolley xusein baaba la yidhaha zayd ibnu wahab labadooduba waa tabacin waa dabaqadii ku xigtay un saxaabada ama zayd oo kaliya dee waa ama waa mukhadramiintii baan leenahay zayd oo kaliya waa mukhadram waa nin waktigii rasuulka ilaahay ba nin roon ba ahaa kolley mukhadram muxadisiintu ka yidhaahana waa dadka waktigii rasuulka ilahay intay soo gaadheen aan laba kulmin dee waktigiisaasna islaamayba taas bay mukhadram yidhaahaan walow marka adabka la joogiyo shucarada iyo waxyaalahaas hadday mukhadram idhahaan macno kale ay yeeshaanoo ninkii labadii dowladood soo gaadhay waa shucarada waa dowladdii reer bani umaye iyo tan cabaasiyiinta ee ujeedadu waa umayiintii buu soo gaadhay cabaasiyiintii na soo gaadhay kaas bay waa mukhadram soo xaafid ibnu xajarba nin dee bal waxa kitaabka islaama naftiisa meel kaba mida markaa uu kaba cabiro ama uu sheego mukhadramka labada mukhadram farqi dee waa macnahay kala leeyihin qaala wuxuu yihi markaa jariir ibnu cabdillaahi qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayh wasalam man laa yarxam الnaasa ninka aan dadka u naxariisan laa yarxamhu llahu ama laa yarxamhu llahu ilaahay uma naxariisanayo caza wajal waxadثna abubakr bn abi shaybata qaala xadثna wakiicu wacabdullahi bni numayri can ismaaciila wa ismaaciil ibn abi qays markaa ibn abi xaazim baan ujeeda waxaa ismaaciil waa can qays mayqays baa ina abi xaazim ah ismaaciilkana waa ninka isku reerka ahaayeene dee isna reer axmasun weeye can jariirin can nabiyi salى اllahu عalيه wasalam xa وxadثna abubakr bn abi shaybata wbn abi cmar wbn cabdata qaluu xadثna sufyaan can camri وcmr bn dinaar can naafic bn jubayri can jariiri can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam bmili xadiiثi اacmashi acmash xadiidkiisii oo kale kolley de waa axaadiida macaanideedu inoo cadday in badanna de ayna soo marmartay ama kutubtay baa inoogu soo marmartay wallah subxana wataعala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk allahuma zidna walaa tanqusna wakrimna walaa tuhidna wacطina